shaqaaqadan oo ka dhacda deegaanka golhille ayaa lagu soo warramayaa inay ka bilaabantay ceel xoolaha lagu dhibeeyo ay sumaan dhaafeen laba beelood taasoo keentay in iska hor imaada dhex maro islamarkaana ay ku dhintaan lix qofa kuna dhaawacmaan toddoba kale oo ka mida labadii dhinac ee adirurtu dhex martay sida uu v o eda u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka sanaag axmed maxamed dacar oo aanu la xidhiidhnay isagoo ku sugan deegaanka gowsaweyne ayaa sheegay in ay haatan xaaladdu degantay islamarkaana wax diriiri aanay ka soconin labadii dhinac geesta kale waxaa socda dadaallo xooggan oo lagu qaboojinayo shaqaaqadan iyadoo deegaanka ay dirtu ka dhacda ay ku sii qulqulayaan mas-uuliyiin dowladda ka tirsan iyo weliba xeerbeegtay iyadoo xalay magaalada hargeysa ay ka baxeen wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde kana mid yihiin taliyayaasha ciidamada militariga iyo booliska iyo xubno ka tirsan xukuumadda iyo madax dhaqameedka somalilan si ay ugu gurmadaan xaaladaasi iyadoo xalay abaarakoodii habeennimo gaadhi ka mida wafdigan uu qaaday dooxadda carbudhuq oo dhinaca bari qiyaasaan lixdan kilomitir kaga beegan magaalada hargeysa taasoo keentay inay ku geeriyoodo allah u naxariistee suldaan barro warsamo shire oo ka mid ah madax dhaqameedka somalilan sida weyn looga yaqaanay iyadoo meydkiisa loo soo qaaday dhinaca magaalada hargeysa kadib markii in muddo ah baadidoon loogu jiray waa sida uu v o eda u xaqiijiyey suldaan siciid yuusuf ducaale oo isaga gaadhi wada saarnaayeen balse ka badbaaday waxaanay wararkii ugu dambeeyey ka imanaya deegaankaasi ay sheegayeen in haatan xaaladdu deggan tahay islamarkaana wafdigii uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha somalilan ay haatan ku sugan yihiin magaalada ooga iyadoo ay socdaan waanwaan iyo nabada in lagu joojinayo dhibaatadan